haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacaad meel kastoo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa khilaafka xoogan ee sida weyn u hareeyo xafiisyada dowladda gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare huable oo hadda aad mooddo inuu si weyn u saameynayo hay-adihii amniga dhexdooda arrintii doorashada iyo guud ahaan xasiloonda siyaasadeed ee soomaaliya xilli soomaaliya doorasho ay gashay dadka soomaalidu si weyn u shugahayeen qabsoomidda doorashada oo wakhtigeedii dhaaftay barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona daktar ahma cali khayre oo isagu si gaar ula socda xaaladihii ugu dambeeya siyaasadda gaar ahaana qawaaniinta caalamiga diyaariyey oo b h d ka haysa isla markaana si dhow ula socda arrintan waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya xuseen macalin oo horey usoo noqda la taliyaha amni qaranka madaxweyne farmaajo sidoo kalena ka shaqaynaya arrimaha amniga gaar ahaana hay-adda sirdoonka soomaaliya haddana madaxa xarunta hilaala ka faallootay amniga ee argixisada iyo caashe cabdulla siyaad oo ka tirsan bulshada hoyarka dhammaantiin soo dhowaada aad baad umaadsantihiin aan ku bilaabo xuseen xuseen khilaafkan weyn ee hadda ka dhex taagan labada xafiis ee madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare huable muxuu salka ku hayaa ogaanta la ogyahay
wuxuu salka ku hayaa doorashada socota cidda ku gacan sarreynaysa oo uu maxamed cabdullaahi farmaajo yahay musharax oo raba in sidii uu hawsha u diyaarsaday oo doorashada inay ugu socoto iyo ra-iisul wasaare roble oo mar dhexe muujiyey in uu hawshaas rabo in ay dadku u sinaadaan salka doodan iyo ciidamada hadda ku dhex rafanaysa waxay asalkeeda salka ku haysaa arrintaas marka waa doorasho salka ku haysa buuqan arrin doorashada doctor khayre marka la fiiriyo khilaafkan aada u hariya xafiisyada dowladda muxuu salka ku hayaa ogaantiina
horta waxaan is dhigi karaa midna waa waxa hadda kiciyey manaa midna waa waxyaalaha hoos jiray oo macnaha hoos yaali waaye macnaha hadda waxaa kiciyey gabar ka tirsaneed hay-adda sirdoonka qaranka oo xafiiskii hayndaabkiisii lagu dhex waayey manaa oo la yidhi waa in la baaro wixii ku dhacay oo markaasna hay-addii sirdoonka warbixin la weydiiyey sarwasaaruhu warbixin weydiiyey warbixinta intay keeni lahaayeenna agaasimihii uu soo qoray warqadda aad moodo amar diido iyo jaasjaas markaasna ay noqotay in shaqa joojin lagu sameeyo madaxweynaha oo ay isku dhawaayeenna uu falcelin ka bixiyo khilaafkiinu saas noqday macnaa mid kalena waa jirtaa sida hadda xuseen uu sheegayo ah waxyaala hoose oo laga yaabo inay awal ay karsamayeen iyo doorashadan iyo sidii loogu kala qaadan lahaa laakiin hadda manaa waxa kiciya arrintaas waay caashe cabdulle xog ka duwan taas ma haynaa oo ah sababta khilaafka heerkan gaaray oad moodo in la kala fogaaday muxuu salka ku hayaa ogaantiina bulsharaya
bismi illaahi araxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim su-aashaada haddii aan dib ugu soo noqdo khilaafkan horta khilaaf annaga haddii aan nahay bulshada rayiska iyo shacibka soomaaliyeed khilaaf ay sugaayeen ama ay filanayeen ma aha marka waa khilaaf kolley madaxda ishaysato iyo hay-adaha taliyayaashooda ishaysto khilaaf hoos siday walaalihii u sheegeen hoos markii hore soo karsamayey oo hadda fiin yar ee yacni qarxiyey oo fiintaasna ay noqotay weyntinta la waayey ee gabar sarkaalad ah oo xafiiska niise u shaqaynaysay marka taas ayaa marka arintii yacni soo qarxisay laakiin wax ay dadweynaha soomaaliyeed sugayeen mala doorashaab la isku diyaarinay intaasaan rabin ogaanaa sababta ugu weyn laakiin aan u imaana dooda barnaamijka maxaa ka dhalan kara khilaafkan sida weyn u hareynaya siyaasadda soomaaliya daktar ahmed khayre meesha la kala joogo markaad fiiriso xagee laga aadaya maxaa ka dhalan kara marka intaanan waa mahadsan tahay abdulqaadir intaanan horta taas u gelin waxaan waxaa rabaa inaan sheego labaatankii sano lasoo dhaafay oo markii dowladdii burburta kabacdi lagu jiray dowlada dhiska macnaha madaxweyne kasta waxay isqabanayeen ilaa laba saddex ra-iisul wasaare ma ahan marka wax iska yimid oo hadda oo anaa madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha hadda macnaha sababo gooniya mid walba ha yeelato laakiin way isqabanayaan madaxweyne kasta ama laba ra-isul wasaare ayuu bedelay ama saddexuu bedelay macnaha madaxweyne farmaajo ayaa markuu yimid dadka wuxuu yidhi ma dhacayso in aniga ra-isul wasaarahaygu aan iskhilaafno aan isagoo is-ilowsiinaya macnaha nidaamkan dastuurka qaabka u samaysan yahay iyo dhaqanka siyaasadeeda ummadda soomaaliyeed oo ka soo karaar qaadanaysa dowladdii militariga waktiga dheer dalka xukumaysay macnaa marka hadda ra-isul wasaarihii hore fakarkiisuu sheegay arrin doorashada ku saabsan waa isqabteen waatii waa kii shaqadii ka tegey iska casilay ra-isul wasaarahana hadda macnaa sidii oo kale moodaa awooddii in laysku qabsan arrin maxaa ka dhalan kara macnaa dhowr arrimooda ka dhalanaysa ani waa midda koowaad mudaxileedkii hay-adihii oo dastuuriga u wada dhammaan dowladda hadda oo xilgaarsiintana macnaa inay waktigan ummadda dhaafsiisa ayaa loogu talagalay macnaa dalkii doorashadii ayaa la aaday xubnihii aqalka sare jaa waa waa waa maamul goboleedyo badan doorashadii waa sameeyeen macnaa waa inay horta nambar kow doorashadaas ay carqaladayso waa midda ka imaanaysa tan labaadna waxay tahay macnaha dadka soomaaliya hadda dhulal badan oo ka tirsan macnaa al-shabaab ayaa gacanta ku hayay oo dagaal ayaa lagula jiray oo waxaa la rabay in dhulka dowladda gacanteeda lagu soo celiyo oo nimankaas laga saaro taasna waxay ku noqonaysaa iyadana arrin qabad ku ah um haddii madaxii haddii u dagaalsan yahay oo madaxweynihii iyo ra-isul wasaarihi isaystaan oo hay-adihii ammaanka ay madax iskula jiraan macnaha taas taas saddexaad oo ka imaan kartana waxay ila tahay oo weliba khatarta weyn leh oo aan rajaynayo inuu caqligu shaqeeyo laga fogaado maadaama hadda ay madaxdii iskhilaafsan yihiin oo waan waan hadda muuqata oo guulaysatayna ayna jirin ama aan intaan ogahay socota in hay-adaha ammaanku ay inta la kala saftaan oo ay ka timaado meeshaas gacan ka hadal oo keeni kara macnaha cawaaqib aan hadda laga sheekey karin dhib badan
xusan ammaankaad si weyn ula socotaad ka faallataa markaad fiiriso khilaafkan maxaa ka dhalan kara weliba si gaar waxaa loogu hardamaya hay-adihii ammaanka
dabcan hay-adaha ammaanka wakti dheer ayaa waxaa qaab looga shaqaynayay qaab siyaasadaysan oo hadda sababta nin hay-ad madax ka ahaa agaasime ka ahaa in la bedelo ka dhigtay wax dalkii oo dhan micnaha shaqadiisii u istaagto maxay ahayd ninka la bedelay agaasime ma ahayn siyaasiyu ahaa hay-adda magaca ayuu uga shaqaysanaya moogiye waxa ay ka shaqaynaysay ama lagu yaqaanay isagu qiranayay boqolaal qof oo la kulantay uu lahaa halkan waxaan uga shaqeeyaa siyaasad iyo dibu doorashada laakiin lagama hayo fahad oo hadlay anigaa ka haya soo anaa ay xigan kartaa
adoo kuu sheegay dad badan usoo sheegay kulamo badan dad la soo kulmay wuxuu yiri aniga halkan waxaan u fadhiyaa dibi doorashada
se u saameyn doontaa khilaafka maadaama nin hay-adihii ay siyaasadaysnaayeen oo qaab niman dad siyaasiyiina hay-adaha ay madax u ahaayeen hay-aduhu mar hore ayay marka waxay lumiyeen xasaanadii ama sumcaddii ay lahaayeen in ay dadka dantooda iyo dalka dantiisa ka shaqaynayaan marka tii oo sii xumaatay oo hadda indhaha shacabka soo gaartay iyo dhagaha shacabka ayaan hadda uun markhaati ka nahay waxa ay dhalayso waxay tahay dee in sidii warlords aag aag la kala galo sida hadda laga shaqaynayo saacadaha laga shaqaynayo in la isku qataaro shaksiyaad isla hay-adihii ka wada tirsan marka yani wax wakti dheer lasoo waday waaye laakiin hadda uu soo dadkii shacabka ahaa usoo banbaxday in qaabka dalka loo raangaraynayay ama loo rabay inay noocaan ahayd hogaamiye kooxeednimo ay hay-adihii amniga noqdeen waan gartay caasha cabdulle waxaad ka mid ahayd haween soomaaliyeed oo si gaar arrinta doorashada ula socday ka shaqaynayay qabsoomideeda iyo qoondada haweenkood xubnihii la magacaabo marka sideed u saameynaysaa doorashada arrintan khilaafkan maxaa hadda socda doorashada ma wadaan horta doorashadii annaga oo dhan waa wada ogsoonnahay inayan soconin hadda oo ay istaagtay khilaafka dhacay dartiisa annaga bulshada rayidka haddaan nahay iyo shicibka soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaanba waxay fiirsanayaan waddanka meesha loo wado iyagoo rajaynaya wadanka in horumar la gaarsiiyo dowladdan iyo dowladihii ka horeeyeyba wadanka qolo walba meel bay soo gaarsiisay dadkii rajaa gashay sidaa ula socotiin waa la soo noqday guryihii jajabsanaa waa la dayactirtay waa la degay annaga barosomeynta waxaa noogu filneed shan iyo labaatankii abril wixii muqdisho ka dhacay waxaasoo argagax dadkii dibadda jiray iyo dadkii dalka joogaba ku abuuray haddana waxa la saadaalinayo waa tii tuka daran oo tii waxayba socotayba laba beri iyo saddex beri oo maxaan ku rahdaa aan aragno dad ay qaxeen oo dad ay dhinteen oo dad barakaceen oo guryahoodii laga kiciyey oo laga qaxiyey ciidankii oo ishaystay oo isla socday oo kala jabay yacni dalka dan uma aha taas horumarna kuma gaarayno soddon sano oo nagu filan dhibaato intaan soo arki karno ama shacibka soomaaliyeed ay soo arki karaan ama dibad ha joogaano ha ku rafaadsanaadaano ama dalka ha ku barakacaano horta wax anfacayo ma aha madaxda soomaaliyeedna lagama filanaynin haddana loogama joogo wadanka doorashadiisi dibay u dhacday sababaha ay dib ugu dhacdayna waxaa ka mid ah sida aniga kusoo bixi lahaa iyo aniga sidaan kusoo bixi lahaa qolo walbaba hoos waxay ka shaqaysanaysay siday iyada isu abaabuli laheyd ay ugu soo noqon lahayd maxay ahayd ee xukunka loogu soo noqon lahaa ama madaxweynaha fadhiya ha ahaado ama madaxweynayaashii horeetay ka degay ha ahaadaano qolo walba waxay tiigsanaysaa inay soo noqdaan annaga waxaan u baahannahay doorasho inay wadankan ka dhacdo uma baahnin inaan soddon sano kaleeto oo haddana iska hor imaad iyo qax iyo barakac ah iyo dil iyo aag la kala xirto annaga horta soomaali haddaan nahay iyo bulshada rayidka haddaan nahay iyo dal iyo dibad inta joogtaba diyaar uma aha aad baad umahadsan tahay caasha cabdulle waxa la isku hayo waa awoodaha dastuurka markastoo la isqabto waxaad moodaa in magacaabisyaa dhacayo xilqaqaadisaa dhacayo doctor abakar si gaar qawaanintaad ka shaqaynaysaa yaa ku sahan labadan meel ma ogaan karnaa dadka maloo sharxi karaa horta intaanan oon saas gelin waxaan dhihi lahaa dastuurka markaa fiirisid ani waxay ila tahay qaabka oo hadda nidaamkan oo awood kala qaybsiga awoodda kala qaybsanaanta awoodda oo dastuurka u sameeyey way kala caddaha awoodihii way kala cad yihiin laakiin arrin kale ayaa jirta oo ka awood badan dastuurka waxaa ku qoran waxa waaye waa dhaqanka bulshada macnaha hadda tusaale ahaan haddaad si u fiirisid dastuurka awoodda fulinta golaha wasiirada ayaa ugu sarreeya awoodaha inta badanna dalka manaa golahaas ayaa faraha ku haya madaxweynaha waxa ka bilowda aday u yaryihiin ra-isul wasaaraha markuu magacaabo magacaabidda ra-isul wasaaruhu leeyahay isaga awood kale oo badan ma laha maanaa wixii golaha wasiirada u keenaan arrimihii loo keeno bisu ka shaqeeya maanaa marka arrin yaroo meesha khilaaf ka imaana waxay tahay madaxweynuhu asaga doorashada gala asaga lasoo doortaa markii lasoo doorto ra-isul wasaarihiina uu magacaabay ayaa ka awood badan mid waa taas horta oo ninkii isku haystay asaga in lasoo doortay laakiin markii sax loo fiirsho dastuurka fiirsana awooddii ay dhinac kale jirto tan labaadna waxay tahay dhaqanka dadka soomaalida oo hadda jira oo dowladnimada waktigii ugu dheeraa soomaaliya ay soo gaarin ay tahay dowladda militariga kacaanka oo labaatan iyo kowdii sana dalka xukumaysay oo aaminsan madaxweynaha inuu awood leeyahay macnaha iyadoon dastuur ku salaysnayn dadku waxayba qabaan in madaxweynaha uu awood leeyahay ra-isul wasaarayaasha qaaraa aaminsanaa madaxweynaha inuu awood leeyahay oo awoodahoodii asaga weydiinaya macnaha hadda tusaale yar haddaan hadda kusiiyo kale marka hadda laleeyahay madaxweyne farmaajo inta baarlamaanka hor yimid ayuu wuxuu yidhi arrimihii doorashada waxaan ku wareejiyey ra-isul wasaaraha iyo ammaankii doorashada dastuurka markii la fiiriyo shaqamaba ku leh maanaa awaluu si qalada faraha ugula jira maanaa marka inuu si babliga inta yimaado yidhaahdo waxaan ku wareejiyey ra-isul wasaarihi waxay kutusaysaa fikirka dhaqanka oo nidaamka dowladnimada aan aan ka haysano ani waxay ila tarta khilaafka oo inta badan labadaas ayaa ayaa ayaa sababa laakiin dastuurka usoo laabana dastuurku awalaha way cad yihiin ha isku ekaano meelaha qaar laakiin wax hadda la isku hayo labada xafiis la xiriirto taliyaashan la bedelay agaasimaha shaqada laga joojiyey iyo madaxweynuhu yiri kama joojin karti iyo wasiir waxaan xaggey salka ku hayan dastuurka marka loo eego dastuurka haddaa fiiriso awoodahaas waa kala cad yihiin ra-isul wasaaraha waa waa waa madaxa golaha fulinta macnaa awoodana shaksiyana u leeyahay isaga macnaa marka markii uu weydiiyey agaasimaha oo hay-adda sirdoonka inuu warbixinta keeno markuu ka diiday macnaheedu waxay tahay shaqadiiu ka joojiyey maanaa shaqadii kama qaadin oo hadduu ka qaado sheekala waaye shaqadiiu ka joojiyey wuuna ka jooji kara awooddaas waa leeyahay macnaha qof kale inuu sii shaqada sii wadana wuu dhihi karaa sii wad sababta u leeyahay waxay tahay dowladdu haddii xataa xilgaarsiin tahay waxaa loo igmaday waxay tahay shaqadii oo maalinlaha ahayd oo dowladdu inay wado macnaha haddii marka gabar oo oo muwaadin ah oo hay-ad u shaqaynaysa lagu dhex waayey oo la yidhi lama baarayo qofkii mas-uul ka ahaana markii warbixinta keen la yidhi uu diidey macnaha marka shaqadii maalintii maalma shaqa maalmeedkii dowladda waay wuu ka jooji karaa madaxweynahana marka arrintii wuu soo farageliyey awood ma u lahu yidhi aniga hadda madaxweyne mid wuxuu ku qaldan yahay haba arrin aan loo haysan oo kiis muwaadin la waayey oo kiis dembi ah oo asaga aan markaas loo haysay intuu soo qaatay inuu xafiiskiisii horta uu dhex keensaday waa nasiib darro midda kalena magacaabitaanka markaa fiirisa madaxweynaha hadda wuxuu magacaabay wuxuu yidhi waxaa magacaabay taliyaha agaasimaha ninsa macnaha ya agaasimaha oo hay-adda sirdoonka magacaabo uu yidhi macnaa awoodihiisa markaad fiiriso hal meelna ogma jirto awood siinaysa inuu magacaabo macnaa qaanuun ahaan markii loo fiiriyo khubsana noo sheegi doone madaxweynuhu miyuusan ahayn Taliyaha ku daro.
taliyaha ciidamada iyo magacaabista yaa iskale xuseen marka loo eego eh, awoodda madaxweynaha kan aan dhameeya bis marka macnaa ta- markuu magacaabitaanka uu agaasimo waayo hay-adda nisa qofka madaxda ka ah macnaha dad soomaalida saddex arrimooday isku qaldaan oo dastuurka madaxweyne awoodda siiyey xuseena kolba arrimahaas u dhuun doolna u day doonaa macnaha dastuurka qodobka saddexaad waxaa ku qoran macnaha madaxweynaha inuu yahay qodobka saddexaad waxaa ku qoran mabaadi'da uu ku dhisan yahay dastuurka madaxweynahana oo qodobka ka hadlaya awoodihiisana boqolaadna waxaa ku jirta ilaaliyaha Aan saddex marka awoodoodu siiyey uu leeyahay tusaale aan waxaa la yidhi een, waa waa astaanta midnimada qaran aan si qaraday u fista waxay u maleeya inuu wadankii uu astaan u yahay. ma ahan Waa- waa- waa- Wadamada waa- waa- astaanta waa- qaran waxaa laga wadaa macnaha een, siyaasaddii ninka madax bannaan oo u dhexeeya dadkii midda kalena waxay tahay ilaaliyaha dastuurka marka la leeyahay mabaadi'da waxaa ka mid a mabaadi'da waxaa ka mid a xuquuqda aadanaha in la ilaaliyo saraynta sharcigaa ka mid a qoondada haweenka in oo- ay wadanka iyo nidaamka wax ku leeyihiin nidaamka shareecada islaamkaa ka mid a Wa- wa- waan gartay khubsana sina khubsan awoodaha madaxweynaha tan ciidamada reer dul istaagna si dadku bal u fahmaan eh, meesha laysku hayo yaa xaq u leh inuu taliyaasha ciidamada magacaabo ama ama uu ama shaqada ka eriyo Een, dabcan dee een, nin eh, khabiir sharciya halkan nala joogo xagga sharciga iyo een, eh, maaragtay noo kala saaraya laakiin eh, dhaqan siyaasadeeda jira inuu saxsan yahay inuu khaldan yahay waa dood kaleeto laakiin dhaqan siyaasadeeda jira anay ila khaldan oo fara badan oo wax badan laga soo een, cariyeystay laga soo qaatay xukunkii kelitaliska ahaa oo nidaamkan cusub oo dimuqraadiga oo federaalka oo aan hadda qaadanay la jaan qaadi karin ayaan ku dhex wadnaa marka laba system oo waxaa moodaa combyuterka oo kale haddii dadka loo eh, daawadayaasha loo dhigo combyuterka hardware iyo software uu leeyahay hardware iyo software aan isqaadi karin oo kala dambeeya Eh, haddaad geliso way isku wareerayaan annaga qaabka hadda marka siyaasadda aan wadno inaan eh, howlo isku karis ah oon isqaadaynin oo dhaqan siyaasadeed horitaa hal qodobaan rabaa meesha inaan ka dul istaago keliya oo ah fahamka laga qabo kow waxaa la yidhaahdo ciidamada qalabka sida iyo fahamka laga qabo een, taliyaha guud ee ciidamada oo madaxweynaha ay dadku u yaqaanaan commander in chief labadaas arrimood aan rabaa inaan dul istaago qodobka koowaad oo ah ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida dastuurkeenna qodobka lix iyo labaatanaad ee, sida uu u sharxayo iyo sida dadku ay u isticmaalaan way kala duwan yihiin ciidamada qalabka sida dastuurkeennu ereygaas markuu isticmaalayo wuxuu u isticmaalayaa ciidamada milatariga laakiin ciidamada oo wadarta ah dastuurkeena wuxuu u isticmaalayaa ciidamada qaranka maxay dadku marka hadda ciidamada qaranka meeshii dastuurka u isticmaalaya ciidamada qalabka sida u yidhahdaan eh, waxaa keenay arrinta daayanka hadlaayo ahayd maxamed siyaad barre maadaama uu military ahaa markuu dalka qabsaday military ay ahaayeen dadkii meesha qabtay wuxuu rabay in ciidamadii kaloo dhanna ay u hoos yimaadaan isaga isa ka madax bannaanaan iyagoo dhanu marka wuxuu ugu yeeri jiray ciidamada qalabka sida laakiin dunida armed forces waa military waa la yaqaanaa wax doodoo ka taaganna ma laha dastuurkeennana way ku qeexan tahay armed forces waa military middaas marka horta fahamxumaa ka jirta oo loo moodo in ciidamada kulligood uu madaxweynaha ay hoos tagaan ciidamada militariga ayaa uu commander in chief u yahay middaas marka marka waa. Qodob taliska kale waa.
booliiska iyo asluubta Waa- iyo nabadsugidu ma ma kulli jiro.
waxaasoo dhan qaab sibiliyan ay dunida u shaqeeyaan waxay wataan eh, eh, qalab ciidan iyo dhar ciidan laakiin statuskoodu waa civilian dastuurkeennuna eh, dabcan hoos ugu maada degin laakiin waxaa ka cad armed forces ka mid maaha iyaga ciidamada qarankaa la yidhahdaa taas waa mid qodobka labaad oo ah commander in chief commander in chief ama taliyaha ciidamada taliyaha guud ee ciidamada taliyaha ciidamada guud waa dastuuri waaye way ku taallaa laakiin haddee maalin dhoweed markii doodii kenya dastuurka oo ja- eh, chief justiceka uu kala saarayay presidents kaleeto oo caalamkaa iyo tusaalayaal dalal kaleeta ayuu usoo qaatay si uu u kala xukmiyo dalkiisa marka commander in chief dunida dimuqraadiga ah oo dastuurkeennoo kale haysa sidee u isticmaalaan commander in chief oo- waana annaga military keliya waay dunida dunida kala oo imaanayna Maya, laakiin waan rabaa.
rasuulkeena ku qoran yahay.
Maya, waxaan rabaa.
inuu taliyaha Rasuulku ciidamada kaliya- aqoon u yahay.
waa ku qoran yahay laakiin fahmaan rabaa inaan ka bixiyo tusaale waxyar dadkaa ka hor istaagin Mhm.
sida loo isticmaala marka commander in chief waxay tahay oo saxda ah sidii maxamed siyaad barre ma aha sidii saxda ah oo dalalka dimuqraadiga ah waxay tahay in uu marka dalka uu eh, uu dagaal weliba dibadda ah galayo in uu qofka iclaaminaya inuu dalku dagaal galay iyo inuu nabad qaatay qofka iclaaminaya oo dalka uga mas-uula inuu asaga yahay uusan uusan kabinetka uusan ahayn laakiin commander in chief arrimaha oo day to day-ga ah ama howlaha oo ciidamada madaxweynaha wax shaqaa uu ku leeyahay ma ma jirto xataa including militaryga oo militaryga waxaa loo samaysta Wa- wa- annabeeyo fadlan fursad- annabeeyo maya waa muhiim Ayib.
Fi- waa muhiim fadlan waxaa sababta loo sameeyey wasiir gaashaandhig ah waxay tahay civilianka ruul garaynaya ciidamada waa wasiirka gaashaandhigga not madaxweynaha howlaha qaabka ay u dhismayaan qaabka ay howlgallada oo dayliga u galayaan eh, qaabka tababaradooda ay u qaadanayaan howlahaasoo dhan waxaa iska leh wasiirka haddii loo baahdana golaha wasiirada ayaa wax ka maaraynaya marka meel uu ka soo galo xataa militariga maaha ciidamada kaleeto waxaa ka jirta keliya in uu markii dagaal guud dalka uu galayo inuu yahay qofka dalka hogaaminayo oo madaxweynihii dalka ah waxaan rabaa inaan dul istaagno ee, dabcan xukuumadda ugu sareysa xukuumadda hoosmaada laakiin magacaabista iyo khalqi qaadista yaa awood u leh taasaan rabnaa in dadku u cadda inay ogaadaan mar hadduu madaxweynuhu yahay talihii ciidamada su-aalo badan ka imaan karo waa kuu soo laabana waa waa ka baxay waxaan rabaa tas inaan waxba aadan ku wareerin dastuurkii ku taalla loo yarna waa nala joogaa qaabka loo magacaabayo iyo iyadaa sharcaysa arrin yaran ku dara arrintaada xuseen sheegaya fiiri waa fahamkii aan dhahaynay een, fahamkii dowladda militariga dad ku qufulan hadda boqoradda ingiriiska awood miyay leedahay inaysan awood lahayn qof kasta waa ogyahay maa iyadaa ah taliyaha ciidamada ku qoran macnaheeda waxaa ku qoran haddaad si- nidaamkooda fiirsidna macnaha way delegeed garaysay iyada magac ahaanay ugu qoranta marka magaca marka madaxweynaha lagu leeyahay waa taliyihii ciidamada ma- waa waa sharafeed waay ma aha inuu inta ciidamada oo oo ku- wasaaradda gaashaandhigga inta tago uu taliyaha dhihi karo uu kala samayn karo taliyayaasha magacaabidooda golaha wasiirada usoo marsiina ma magacaabi karo hadduu ka qaadayo waxaa soo marsiinaa golaha wasiirada isagu macnaha marka fahamkaas oo waxay tahay wadamadan annaga oo soomaaliya dastuurkayagoo kala qaato dimuqraadiga xuseen waxaan ku raacsanahay waa waa waa waa waa- waa- waa- waa cinwaan oo oo sharafeed waay Wa- waan gartay aad baa boqoradda mahadsantihin laba- ingiriiskaba saasay ugu aad qoran baad tahay macnaha mahadsantihin Eh, caasha cabdulle khilaafkii banaanka u yimid doorashadii way istaagtay bulsho reedaa tihiin ma jira wakti laabaha qaadeen horta taas in wax yaraan rabaa inaan ka hormarsiiyo Een, waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ag fadhiyo laba khabiir oo midna sharciga midna een, nabadgelyada ama securityga oo maanta bulshada u faahfaahinayo waxyaabo badan oo dadka ka qarsoon Een, annaga oo dhan adiga ma ogi laakiin annaga dadkeenan waaweyn waxaan wax kusoo baranay kusoo kornay xilligii kacaanka dadka haddana hogaamiye badankoodan xilligii kacaankay ka yimaadeen xilligii kacaankana waa siduu walaalkay sheego dimuqraadiyad ma ahayn oo commander in chief oo wuxuu ahaay wadanka oo dhan oo asagaa eh, een, madaxweynihii hore allah u naxariiste maxamed siyaad barre asagaa wadanka xukumay oo lagaga dambeeyey wax walbaba Een, laakiin maanta wacdiga aan wacyiga aan joogno iyo moralka oo aan siyaasadeed oo aan qaadanay oo democracy iyo federali- federalization ah waxa waaye kacaankiiyoo kale ma u dhaqmi karo laakiin wadanka waxaa moodaa siday iyagaba hadda qeexeen ay dadweynahana ay u micnaynayaan in xilligii kacaanka sidii lagu dhaqmi jiray in inay weli socoto oo dadkana ay fahmaan in xilligaas aan kasoo gudubnayo aanan lagu takrifali karin awoodda ma- madaxnimada aan lagu takrifali karin oo dad lagu caburi karin dad lagu dili karin dad lagu afduubi karin dad la- la handadi karin waxyaabahaasito xilli bay jiri jireen xilligaas waa laga soo tegay annaga hadeertaan bulsho rayid haddaan nahay waxaan kasoo saarnay statement amase eh, war war war saxaafadeedaan kasoo saarnay oo aan leenahay colaada ha la dejiyo ee qalaasaha siyaasadeeden madaxdeena soo kala dhex galay si nabadgelyo ah lagu dejiyo shicibkii way idin dhowrayaan waxawaay nabadgelyay rabaan shicibkan iyagaa u madaxa hadday iyaga iskhilaafaan oo iyaga ay isu adeegsado armed forcekii amase you know, ciidankii la isu adeegsado oo ciidankii kala jabo oo kala safto waxa waaye dhibaatadeeday leedahay wakti laabaa ma qaadeen
tallaabo waan qaadnay laakiin tallaabada meeshaan u qaadi lahayn hadda shalay waxaa jira maamooyin civil society-ga ah oo baxay oo tegay xafiiska prime ministerka meelay ka galaan iyo cid albaabka ka furtona way soo waayeen way iska soo noqdeen xalay iyagoo oo waxbana aan ciddii lasoo hadlin Een, marka meel la tegi karo oo aan dad kala hadli karno waxay noqotayba miidiyahan inaan ka sheegno oo niraahno wadanka ha la xasiliyo nabadgelyada dadkan ha la ilaaliyo iyagaa ka mas-uul ah wadanka iyo shicibkiisaba iyagaa ka mas-uul ah iyagiya waxaa laga rabaa marka inay isku noqdaanoo wixii la xallin karo si saxa loo xalliyo dastuurkaas aan lagu xadgudbin oo la raaco aan laga hadlo dib. Eh, waxaan rabaa in su-aal guud aan aan qaadano tusaale ahaan eh, hay-adaha dowladda waqti uu ka dhamaaday eh, baarlamaankii doorashaa dhacday meelaha qaar aqalka sare eh, khilaafku meeshaasuu maraa ma jiro marjac siyaasadeed oo loo laabanay dabcan oo hay-adihii eh, baarlamaanka marka ha- xalku muxuu noqonaya yay tani hawsha soo farageliso oo labadan xafiis qaada taagan wax ka qabato xaggee loo laaban karaa wax maqan horta hal arin oo dhib ahaa jira oo hadda markii khilaafkan oo kale yimaado duxeleedka hay-adaha dastuurkana u dhammaado soo baxaya maanaa waxay tahay een, dastuurka ma caddaynayo waxa la samaynayo markii madaxweynaha waqtigiisu dhammaado Een, baarlamaanka markii waqtigiisu dhammaado inay afar afar sano tahay ayuu sheegaya haddii in la bedelo la rabana waa in dastuurka een, wax laga bedelo oo hadda laba sano ku darsanaynaa iyo riwaayadda ayaantii la wadoo kale maanaa dastuurka bedelkiisa u baahanta ma soconayso qodobka boqol iyo saddexa wuxuu leeyahay dowladda xilgaarsiinta adduunyada fakerkaas waa la yaqaana waa faker la yaqaano dowladda xilgaarsiinta waxay qabato waxayna qaban karin wadamada dhaqan ayaa jira moogtahay oo oo convention waxay yidhaahdaan oo waxa qoran keliya sharcigu maaha macal maxkamadaha way isticmaalaan mee wadan walba dhaqanaaba jira dhaqan siyaasadeed hadda tusaale yar waxaan ku sheegaa dhaqan siyaasadeed een, madaxweynaha inuu soddon maalmood ra-iisul wasaaraha ku magacaabo waa sharci waay sababta waa dhaqan waa convention legal convention waa laakiin dadka dastuurkii fiirana dastuur kuma qorna ay kuleeyihiin macnaha dad kan qoran iyo kan oo caadi ahaan dhaqan ahaanta loo isticmaalayo sharciga isku mid waa ani marka waxay ila tahay dhaqan ahaan ha macnaha ma qoran laakiin waa nidaam oo oo laisla- laisla laisla aqoonsaday waa macnaha marka waxaan ka wadaa een, ma cad ma kala cadda awoodihii dowladda xilgaarsiin inay maa shaqooyinkii maalinlaha ay qabanayso way cadda macnaa hal marka oo oo hadda midna waa mid hadda midna mustaqbalka waa hadda Aniga- midka taagan aniga ma jira meel midda- loo midda laaban mustaqbalka horta aan isdhehi lahaa waxay tahay dowladda insha allahu tacaala waxaan waa laga gudbi doonaa markay dowladda timaado baarlamaan la doorto tallaabada koowaad oo ay qaadayaan inay soo saaraan sharci oo arrimaha si faac u kala qeexaya dastuurka haddii dib loogu noqdana lagu sameeyo oo la yidhaahdo baarlamaanka awooddiisu maxaa waaye een, maxaa la yidhaahdaa een, xilliga haddii wix- waqti xilligu dhammaado dowladda xilgaarsiinta maxay samayn kartaa maxayna samayn karin een, madaxweynaha maxaa u furan maxaan u furan horta taas waa mid haddana haddana ani waxaan isleeyahay maadaama hadda nidaam oo qaab nabdeeda u kala saari kara wadamada markii saan oo kale la isku qabsado maxkamada la isla aadaa maraykanka waa ogee trump wuxuu yihi doorashadii anaa ku guuleystay isagoon ku guuleysan maxkamaduu tegay maxkamadihii tuutigood waxay yidhahdeen war riwaayadda nagala tag waa waa hadalkaan sheegaysa waxba kama jiraan waa lagu diiday maanaa dadka waa nidaam qaab nabdoon wax loogu xali karaa jira sida maxkamadahoo kale annaga hadda maxkamadaha waa siyaasadaysan yihin waa la wada magacaabay ma u malaynaya maxkamada hadda dadku ku kalsoon yihin oo dhexdhexaadahoo si fiican way shaqeynaya maxkamada laakiin sidii la rabay dhexdhexaad ma u aha maxkamadii dastuurka oo arrimahan oo kale oo samayn lahayd ma jirto aniga marka waxay la tahay maadaama nidaam oo qaab saasa loo kala bixi karin dastuurkiina dadku ay ka ordeen oo dastuurka thomas hobbes nin la yidhaaha wax hadda ka hor laga sheegay sharcigu hadduusan seef wadan waa kelmado haddaan la hirgelinayn macnaha dastuurka qurxoon yahay waa waa kala caddahay laakiin haddaan meel la iska dhigayo hal hal ma muuqanayo
in inta caqligu shaqeeyo dalka soomaaliya dal fakri waaye oo boqolka sideed dadka inta laba dool heli karo macnaha adeegyo bulsho yay kula tahay marka aqligu inuu shaqeeyo aniga waxaan kulmaya maadaama adeeg nama bixiso dowladda oo dadki waa dad fakri ah macnaha in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadda mudad maadaama shan bilood ka dhiman tahay doorashadii waktigeed ka dhiman tahay in inta waxyaalahan laisku hayo oo danta guud laga fiiriyo la xalliyo macnaha arrinta gabadha in ayagu is xalliyaan gabadha itaan tahliil oo arrinteeda dembigeeda kale wada hadal lagama geli karo laakiin inta kale waa wax laga wada hadli karo lana xali karo de caqliga isticmaal Waan gartay. Eh, hussein meesha ugu weyn oo isha lagu hayo maanta waa waa ciidamada amniga eh, eh, afarta taliyaciidan oo hadda mid ka mid a si weyn dooduu dhaliyo oo ah eh, nabad sugidda marka hay-aduhu miyaysan ka marnaan karin marka tan oo kale ay timaado siyaasadda ma jirin miya wax qawaaniin oo qoran oo oo kheerka ciidamada ama qawaaniinta lagu shaqeynayo dabcan dowlad eh, constitution ku shaqaysa dastuur ku shaqaysa iyo saraynta sharciga hay-adaha oo dhan not amniga keliya hay-adaha oo dhan waa inay noqdaan eh, wax ka baxsan eh, siyaasadda Ha- dabcan hay-ada siyaasadeedaa jira oo baarlamaanku u weyn yahay kuwaas de iyagaa siyaasad ka shaqeeya laakiin inta aanan ahayn oo aanan loo xil saaran siyaasadda inay siyaasadda horta ka marnaadaan arrintaas de waxay eh, dadka soomaalida iyo dowladnimada so- dhiska soomaalida qeyb weyni ka tahay waa in qof walba uu ka shaqeeyo dhaqan siyaasadeedka lagu milo hay-adaha dalka horta kow waa in laga bixiyo taas waa midda koowaad midda labaad hay- hadda khilaafka hadda taagan sida uu sharcigu sheegayo eh, khabiirka sharcigaana uu noo taabta waxay tahay in soomaalida markii de gar taallo eh, cali gar leh ay diid gar leh in la isla aada ma ah gartu meelay taallaa en, xukuumadda ayaa hawshaan mas-uuliyaddeeda iska leh ukaadi in haddii uu isagoona madaxweynuhu marka horeba awood u lahayn laakiin haddana qirtay eh, meel public ah in uu wareejiyey in aanan eh, labalabada laga dhaafo hawshan eh, howl eh, xukuumaddu ay leedahay ra-iisul wasaaruhu u madax yahay in hawshaas dadka soomaalida ah ay ka dhaafaan labalabada oo ay runta usoo wada istaagaan oo yidhahdaan hawshaas hal ninaa iska leh ninna waa gar daran yahay laakiin haddaan garta goyn weyno yay taana kula dhahay yaa dhihi karaayo cid walba shacabka cid walba arrinta oo ikraarna sidoo kaleeto in la siyaasadeeya ma aha waa allegation waa eed cid kasta oo la eedeeyey oo tuhmanaana waa inuu tuhmana noqdo oo dadku saas ay u qaataan qofkii hoos gashtana inuu yahay qof eh, tuhmanahaas u dhiirigelinaya inuu dembigiisii oo lagu eedeeyey inuu maaragtay sii wato Eh, dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirna xafiiska madaxweynaha soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo ee ka ra-iisul wasaaraha si ay kaga qayb galaan doodan balse labaduba maysan suuro gelin hadday kasoo jawaabaan barnaamijkeena waa ku casuumi doonaa Eh, sida xuseen sheegaya waa in bulshadu ay go-aan gaarto oo bulshadu ay tiraahdo hebelaa qaldan bulsha rayid adinka dadka mitira dhabac marka media laga hadlayo miyaadan go-aan gaari karin oo dhihi karna hebel baa qaldan Een, horta sidii aan hadaay kuu sheegay waxa waaye bulshada rayidka ah waxaa ku qufulan een, kacaankii iyo cabsi adiga dhexdeeda cabsiyaa jirtaba shacibka soomaaliyeed yaanan been annaga xataa isu sheegin qof inta soo istaago ku dhiiri karo oo ku dhiiri karo waa yar yihiin ha laakiin qoraaladiina eh, ha la dejiyo xaaladdu maarata Waa- laakiin kaas waa soo saari maxaa karnaa.
diidan inaad Kaas- tirahdaan kaas waan soo saari xafiise bala karnaa.
awooddan iskala xafi maxaa idin diidan aad go-aan gaartaan waxaa noo diidayo annaga dhinac inaan la safarno oon dhinac u janjeersano ma rabno haddii na loo arko Laakiin dooddu hadday- hadday dooddu dhinac taa ka horan.
civil society aan nahay normal waa inaan neutral in ahaano waayo aana cidna la safanin laakiin waa runtaa waa inaan xaqa ka hadalnaa oo nidhaahnaa hebel wuu gardaran yahay hebelna waa laga gardaran yahay ama meeshaasay waxa ka qaldan yihiin ama meeshaasay ka saxan yihiin in la dhaho waayo laakiin maantadan aan kula hadlayo civil societyga laftigooda ayaa kala jabsan oo qoloba qoran la safan tahay oo aanan dhihi karin waxa la rabo in la dhaho ayan dhihi karin marka inta ay taas jirtane waxa waaye wax ay dhihi karaan ama ay xallin karaan civil society-ga keligood ma jirto annaga wixii neutral ahaan inaan u hadalna ma ahne runta marka loo kaco baqdinaa jirto cid si gaara aad ugu saari karaysaan looma saari karaayo waayo baqdinaa jirto fiiri hadde midda meesha taallaa waxay tahay sharci oo cid aa hadda fiiri haddii la igu soo gardarooda aniga intaan wax sheego haddii la ihandado ama la idilo ama la ataago ama wax uun la igu suubiyo meelaan ula cararayo ma jirto sharci iyo maxkamad aan la aadayo ma jirto qofaan dacweynayo oo wax la iiga qabanayo ma jirto marka maxaan ku soo aruurayaa inaan afkayga haysto marka intimidationaa jiro intimidationaa jiro shicibkane iskama hadli karaan aad baad waxay umahadsantahay rabaanna iskama sheegi karaan maasha aad baa umahadsan tahay doctor axmed khayre xuseen aan ku hormara xuseen markaad fiiriso laba kun iyo afartii ee dowladda mbegati baydhabo fadhigeedu noqday khilaafa yimid markii ugu dambeysay nuur xasan xuseen nuur cadda dalka doorasho gaarsiiyey shariifa la soo doortay laakiin waxaa la yidhahdaa beesha caalamka door weyn qaadatay ugu dambeyn ee ee khilaafkii nuur cadda allaha u naxariista iyo madaxweyne cabdullaahiba labaduba ay dhinteen ee door bay qaateen meelaha qaar siyaasaddu meeshaasi u egtaalaa maanta marka maxaa u furan beesha caalamka
runtii dee beesha caalamku een, xaalka soomaaliya afartii sano oo lasoo dhaafay si absoluut ah ayay igu fashilmeen Ee, qaarkoodna si dee brivada ayay iigu qirteen in ay ee, wax contribution ah ee, ama galaangal ah oo macno leh oo ay dowladnimada soomaaliya ka qaban karaan waxayna tusaale ku ah shan iyo labaatanka abril soomaalida ayaa isxalisay beesha caalamku wax kasta oy haysay way soo daysay waxay joojin weysay in soomaalidu ay xabad iskula tagto xabaddii ayaa xal noqotay dabcan xabad la daba hayay ahaye la daba qabtay oo aanan maaragtay aada u talax tegin aniga waxaan isleeyahay forceska soomaalida ah oo xooga soomaalida ah oo oo bulshada rayidka ay ku jiraan in dhiirida iyo cabsida inta laska saaro la dhiirrado meesha ee, saxsanna waa la yaqaanaa dalkaanna cid kaleeto oo noo maqan iyo wax beel caalam la yidhaha inaysan jirin in qofka khaladka ku jira la yidhaahdo khalad ayaa ku jirtaa ka joog qof ku dhiiran kara inuu khalad ku dul wadana ma jiro aniga waxaan qabaa xalka wuxuu ku jiraa dadka oo iska yidhaahda maya aad baad u mahadsan tihiin guud ahaan taas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a kana daawanayseen muuqaalka barnaamijka v o e-da barnaamijka waxaa igala qayb galay caasho cabdulla siyaad oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed doctor axmaali khayre oo qawaanuunka caalamiga bartay islamarkaana ka faallada siyaasadda iyo xuseen macalin madaxa xarunta hilaal oo muddo ka soo shaqaynayay hay-adda sirdoonka soomaaliya intaynu kulmi doonno barnaamij ka lamid ah nabadged